golaha cusub ee wasiirada puntland ayaa maanta golaha wakiiladu ay ansixiyeen golahaasi oo uu dhowaan soo dhisay madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni waxaa kale oo baarlamaanku maanta ansixiyey qorshe siyaasadeedka madaxweynaha uu baarlamaanka ka hor akhriyey warbixintaasi oo faahfaahsan waxaa garowe nooga soo diray wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb
golaha baarlamanka oo maanta ay soo xaadireen lixdan iyo saddex xildhibaan ayaa la horkeenay inta badan golaha xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha puntland marka laga reebo wasiirka waxbarashada oo la magacaabay isagoo dalkan joogeen wasiirada cusub ayaa baarlamanka ka hor akhriyey taariikh nololeedkooda oo ay ku jiraan herarkooda waxbarasho iyo khibradahoodii shaqo ee hore waxaan gelaynaa ansixintii golaha wasiirada ay noo fadhiyeen martida inoo ah insha allahu waan bilaabaynaa bismillah yaa qaba in la ansixiyo ama codka kalsoonida la siiyo golaha xukuumadda ee madaxweyne siciid cabdillaahi deni iyo madaxweyne axmed ciin cismaan ay soo dhiseen oo maanta horteena fadhiyo ka kooban toddobiiyo afartan mudane
dhammaan lixdan iyo saddexda xildhibaan ayaa cod gacantaagahay ku ansixiyey kadib markii ay dhegaysteen khudbadaha wasiirada waxaana go-aanka ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamanka cabdixakiin maxamed axmed dhooba daareed maasha allah saddex iyo lixdankii mudane ee fadhiyeyba way ansixiyeen golaha xukuumadda ee cusub looma kala hadhin aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa golaha wakiilada waxaan insha allahu wasiirada xusuusinayaa marti baad ahaydeen waa laydin soogo si fiican baa laydin soogay
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa baarlamanka ka hor sheegay in soo xulista wasiirada cusub uu geliyo wakhti badan runtii marxaladii aan doorashada ku jiray oo laba sano kambeyn ku jiray waxaa iga cuslayd bishii aan soo xulayay golaha wakiilada wasiirada waxay ahayd arrin aada u adag inaan iswaafajiyo kelmadeydii saldhiga u ahayd doorashada oo ahayd tayeynta iyo inaan soo dhiso xukuumad kooban iyo baahida loo qabo in golaha wasiirada laga mid noqdo aad bay u adkayd in layswaafajiyo arrintaas waxaa kaloo aada u adkaa si aan tayadaas uga miraqaliyo inaan isla helo wasiirka ama wasiir ku-xigeenka ama wasiiru dowlaha ku habboon wasaaradda uu khibradda u leeyahay waxaan la yeeshay kulamo inta halka fadhida iyo in badan oo kale oo aan filaayo dadka aan baarnay inaan golaha u xulanno inay saddex boqol kor u dhaafayeen kuwo dalka gudihiisa joog u badnaa iyo kuwo badan oo dalka dibaddiisa aan ka wada hadlnay waxaan aada uga cudur daaranayaa intii jeclay inay golaha ka mid noqoto oo fursad u maasaabixin macnaheedu ma ahayn inaynan u qalmin macnaheedu ma ahayn inaysan karti u lahayn inay shaqadaa qabtaan laakiin inta la doonayo koobnay waktigoo aada u adkaa waxaa ilaahay solon siiyey intaas inay noqoto intii nasiibka u heshay inay ummaddooda u shaqeeyaan
hadalka madaxweynaha ayaa laga dheehanayay inta uu ku mashquulsanaa soo xulista cadaadis uga imaanaya dhanka beelaha
runtii waxyaabaha tirada golaha wasiirada oo aan jeclaa inay intaan ka yaraadaan badiyey baahida dadka reer puntland qabaa'ilkooda ay u qabaan inay golaha ka dhex muuqdaan oo runtii aan aada uga xumahay in macnihii golo wasiira uu halis ku jiro oo i muuqatay meel laga dheehdo inuu qabiilkaas halkaan halka degan yahay macnahaas waa macno halis ku ah mustaqbalka ee dowladnimada soomaaliya labaatan sano kadib in dadka reer puntland sidii dowladduba heshiisiina inay iska wada dhexarkaan in la doono runtii waa culays halis ku ah in bulshada puntland loo shaqeeyo waxaa aada igu soo badbadatay kelmadda cadaaladda in wasiirada reeraha loo qeybiyo cadaaladda sidaa maaha cadaaladdu waa inay mujtamaca gaartaa shaqada ay u baahan yihiin serviska ay u baahan yihiin dadka u shaqaynaya inay si cadaalad ugu garsoona taasaa anigu arkaa inay cadaalad tahay laakiin golaha wasiirada in laga wada nimqdo macnahaas waa macno khalad ku ah inay tahay cadaaladda sidaas waxaan boorinayaa dadka reer puntland inay dib u fiiriyaan shaqada wasiirnimada waxa ay tahay oo ah hay-adda fulinta ee u shaqaynaysa inta badan ee bulshada ah waxaa arkaysaan oo qorshahay ka mid ahaa inay wasiiru dowlayaashu ay yaraadaan ama aysan jirin laakiin waxaan ka maarmi waayey shakhsiyaad aan u arkay inay tahay asad ummaddan ay leedahay oo runtii wasaaradaha aan ku magacaabay badankooda ay khibrad eriya u leeyihiin oo runtii aniga waxaan qirayaa culays isimada iga qabsaday sanadkii ma jiro waxaan ka codsaday inay wakti siiyaan oo ii daayaan inaan xusho aad baan u aqbala waana ku mahadinaya laakiin culays siyaasiyiinta iga qabsaday oo diidan inay gabdhuhu door yeeshaan ayaa isoo fuulay waan ka xumahay inay sidaa wax u dhacaan waxaan rajaynayaa puntland inay u guurto aragti siyaasadeed oo ka ballaaran midda maanta ay haysato soo magacaabista wasiiradan cusub ee puntland ayaa qaadatay wakhti ka badan marka loo eego xukuumadihii kala dambeeyey ee soo maray puntland laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii xilligii la aasaasay puntland nuux muuse birjeeb v o a garowe